You're with SBS Radio.
maamulka gobolka banaadir ayaa gebi ahaanba baabi'iyey heshiiso ay ganacsato soomaaliyeed ay kula wareegeen dhismayaal iyo goobaha darjiinooyinka ee ku yaala gobolka banaadir kuwa oo ay horay u bixisay dowladdii hore ee xasan sheekh maxamuud islamarkaana lagu wareejiyey ganacsato iminka maamula goobahaasi shir jilaayeed oo uu magaalada muqdisho caasimadda dalka soomaaliya ku qabtay gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa muqdisho cabdiraxmaan cismaan cumar injineer yariisow ayaa waxa uu ku baabi'iyey heshiisyadaasi ay horey u wada galeen ganacsatada muqdisho iyo maamuladii isaga ka horeeyey kaasi oo lagula wareegay goobaha darjiinooyinka iyo beeraha ku yaala degmooyin ka tirsan magaalada muqdisho gudoomiye yariisow ayaa sheegay in dhammaanba heshiisyadaasi ay yihiin kuwaan waxba ka jirin islamarkaana dib loogala noqday heshiisyadii lagu bixiyey dhulalka darjiinooyinka iyo beeraha ku yaala gobolka banaadir sababta loo baabeeyey heshiisyadaasi ayaa waxa uu ku sheegay in markii hore heshiisyadaasi la gelayay aan loo marin tartan furan sidaa darteedna ay sharci darro ku noqdeen heshiisyadaasi maanta shirkan jaraa'id wuxuu ku saabsan yahay horey waxaan u cilaaminay in goobaha danta guud gaar ahaan jardiinooyinka iyo beerihii oo dowladda hoose in dadkii lagu wargelinayay in goobahaas la doonayay in danguud lagu soo celiyo annagoo taas ka duulayno ayaa waxaan u saarnay guddi iyo qubaro ku jiraan iyo sharci yaqaano si arrintaas aan uga dhabayn lahayn intaas ka sokow waxaa noo soo baxday in dadkaas iyaga ah ganacsatada goobahaas deggan in heshiis ay dowladdii hoose markaas jirtay ee la gashay heshiisyadii markaan fiirinayna waxaa noo soo baxay in heshiisyadaas aysan waafaqsaneen nidaamka sharciga islamarkaana aan loo marin nidaamkii saxda ahaa oo aan tartan furan laga qaybgelin waxa uu sheegay in baahi weyn loo qabo soo celinta bilicdii caasimadda muqdisho ay lahayd sidaas darteedna maamulkiisu waajib ka saaran yahay taabagelinta hawshaasi adag isagoona ganacsatada ku amray in maamulka gobolka banaadir ay dib ugu soo celiyaan goobaha danta guud sida darjiinada oo uu sheegay inay haystaan muddo soddon cisho ah inay halkaa uga guuraan islamarkaana ay ugala baxaan dhammaanba wixii agab halkaasi ka yaala iyadoo maanta ay jirto baahi weyn loo qabo in bilicdii caasimaddaan soo celinno muhiimna u tahay horumarka iyo caasimadda si bulshada u helaan goobo ay ku nastaan sidaas daraaddeed laga bilaabo maanta waxaa dib oogala noqday islamarkaana la baabi'iyey dhammaan heshiisyadii lagu bixiyey dhulalka jardiinooyinka iyo beeraha ee dowladda hoose si shacabka soomaaliyeed loogu soo celiyo ugu nastaan soo celinta bilicdaas ganacsatada waxaa la farayaa in muddo soddon maalmood ah ka bilaabanaysa maanta ay ku banneeyaan kalana baxaan wax alaale wixii agaba ee u yaalla qorshaha dowladda hoose ee muqdisho waxay tahay in goobahaas lagu soo celiyo gacanta shacabka gacanta dowladda hoose islamarkaana ay noqdaan goobo shacabku ay u isticmaalaan nasasho bilicdina qayb ka qaadata iyadoo maanta ay jirto baahi weyn loo qabo in bilicdii caasimaddaan soo celinno ugu dambayntiina gudoomiyaha gobolka banaadir injineer yariisow waxa uu carabka ku adkeeyey in ciddii muddadaasi soddonka cishaha ku fulin weysa amarkaasi ka soo baxay gobolka banaadir laga qaadi doono tallaabo sharciga waafaqsan maadaama qorshe ahaan lagu tala jiro in hantidaasi dib loogu soo celiyo gacanta maamulka dowladda hoose ee xamar laakiin wixii cabasho ah maamulku diyaar u yahay inuu dhegaysto ugu dambayntii cid allaale ciddii tallaabooyinkan ka hor timaada waxaa laga qaadi doonaa nidaamka sharciga uu qabo sababta muddada soddonka cisho loo siiyana waxay tahay cidda allaale ciddii tabasho qabtana ay noo timaado laakiin annaga waxaa naga go-an in dhulka danta guud oo dhan la soo wada celiyo qorshahanna wuxuu noqon doonaa qorsho isdaba socda oo joogtaa marka qof walba waxaan ka codsanaynaa ganacsatada inay si sharaf leh karaamo leh bacdamaa howl dan guud ayagana ay u haysteen inay dib usoo wada celiyaan ma aha markii ugu horreysay ee maamulka gobolka banaadir uu soo saaro awaamiir iyo amaro lagu baabi'inayo heshiisyo horey loo galay waxaana maamulka gobolka banaadir dhowaantan uu baabi'iyey heshiisyo dhowra oo ay ka mid ahaayeen heshiis ganacsato ay kula wareegtay kuna dhisatay barxadda ka soo horjeeda dekadda weyn ee magaalada muqdisho iyo heshiis kale oo lagula wareegay barxadda biyaasa liibaro ee celgaabta kuwaasi oo ugu dambayntii la burburiyey laguna soo celiyey siday ahaayeen
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.